hawlaha masmaasuqa oo runtii dowladdeeni dib u dhac weyn ku sameeyey oo noo ah caado taasna waxaad hadda aada markhaati ka tihiin hay-adda maxaan ku rahdaa dhaqaalaha ee adduunka ee i m f inay qirtay habka aan ku soconno oo maareynta maaliyaddeenna inay saxsan tahay oo aysan jirin wax musmaasuqa aysan jirin waa dhaqan cusub oo iyadana loo baahan yahay inaan kusoo dabaalno dowladnimadeenna maxaa yeelay waxaan ognahay haddii aan xoojinno musmaasuqa inaynu dowlad noqon karin maxaa yeele qof walba meesha uu joogo yuu ka goosanaya wixiis dowladnimadana waxa weye wax laisu gegeeye wey oo qof walba uu qayb ka yahay looguna adeegayo danta guud ee soomaaliyeed iyo adeegga ummadda soomaaliyeed waana waxyaabaha lagu kala horumari caalamka haddaad doonayso burbur haddaad doonayso sharci darro waxa weeye inaad ka shaqaysa musuq maasuq wey saddexdaas arrimood waa saddex dhaqan oo aan doonayno inaan bedelno anigu waa bedelay xafiiskay qaabka u shaqaynaya wasiir ra-iisul wasaaraha waa bedelay wasiiraduna waa ku khasban yihiin inay bedelaan ilaa meesha ugu hooseysa taas haddaan gaarno waxaan idiin sheegayaa inaan la tartamayno caalamka intiisa kale waa u diyaar garownay diyaarna waa u nahay kulligeen inaan la jaan qaadno dowladaha caalamka hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa midnimada soomaaliyeed midnimada soomaaliyeed waa waxyaabaha kulligeen aan ka wada hadalno waxaa loo baahan yahay inaan xoojinno